بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد maantay taariikhdu waa labaatan iyo afarta rajab kun afar boqol afartan iyo afar hijri waxaan ka warbixinaynaa howlgallo iyo dagaallo dhacay afartan iyo siddeeddii saacoo lasoo dhaafay afartan iyo siddeeddii saacoo lasoo dhaafay waxaa dhacay howlgallo kala duwan oy mujaahidiintu ku beegsadeen cadowga allaah cadowgaasoo isugu jira saliibiyiin macatabley ah iyo murtadiin dabadhilifoo ayaga kaba qaad u ah haddaan ku bilowno jubbada hoose hameyn hore mujaahidiintu weerar kamiin ah ayay waxay u dhigeen murtadiin ku safrahayey ama ku socdaalay agagaarka birta dheer oo aad deegaan u dhow degmada kismaayo halkaas mujaahidiintu waxa ay ku dileen lix murtad laba ka mida goobta ayay kaga carareen afarna waa qaateen waxaa kaloo mujaahidiintu halkaa ku qanimaysteen qori booba ah oo bkm ah iyo agab kaloo ciidan isla jubbada hoose mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen saliibiyiinta kenya oo fariisinta kule deegaanka taabto halkaana khasaaro ayaa lagu gaarsiiyey cadowga allah bakool mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen lixaadle xero ay ku lahaayeen saliibiyiinta xabashidu degmada waajid khasaaro lixaadlena waa ay gaarsiiyeen ilaahay baa ku mahadsan hiiraan xalay mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen deegaan u dhow goobo oo ah deegaan hoos tagta degmada maxaas halkaana waxaa lagu dilay laba murtad siddeed kalena waa lagu dhaawacay isla hiiraan dagaallo lagu jabiyey murtadiinta ayaa waxay ka dhaceen deegaan u dhow aan ka dheerayn degmada jaralaqsi halkaa mujaahidiintu waxay ku dileen toddoba murtad oo ay saraakiil ku jiraan mudug dagaallo xooggan ayaa shala waxay ka dhaceen deegaanka qayacad halkaas oo cadowga ilaahay subxaana wa tacaala lagu gaarsiiyey khasaare lixaadle laguna jebiyey shalay halkaa waxaa looga dilay askar inta aan xaqiijinnay laba ah saddex kalena waa looga dhaawaca dagaalkaasna waa lagu jebiyey isla maanta ayay mar labaad ku soo rogaalceliyeen dagaalka qayaacad murtadiintii oo iyagoo duulaana yimaadeen dayuuradaha maraykankuna dusha sare ay ka taageerahayaan halkaana mujaahidiintu waa u babacdhigeen dagaal xoogle ayaana halkaa ka dhaco khasaare lixaadle lagu gaarsiiyey loogana dilay saddex iyo toban murtad oo ay saraakiil ku jiraan laguna dhaawacay intaa inka badan isugeyn shalaya maanta qayaacad khasaaraha cadowga ku gaaray waa shan iyo toban murtad intaan xaqiijin oo dhimasho ah iyo tiro intaas ka badan oo dhaawaca gaaris mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen ciidan saliibiyiinta kenya ka tirsan oo marahaya inta u dhaxaysa degmada dhadhaab iyo gaarisa halkaana gaari kooyal ah oo nooca ciidanka ayay mujaahidiintu ku gubeen waxayna ku dileen saddex askari hal askarina waa ku dhaawaceen laba qorina waa ka soo qanimaysteen allah subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa marka koowaad uma mujaahidiinta ayaan u mahad celinaynaa weeraradaas lixaad kale cadowga ilaahay subxana wa tacaala la beegsaday mujaahidiintuna waxay u taagan yihiin difaaca dalka diinta iyo dadka muslimiinta ah waxaan leenahay jasaakum allaahu khayran cannaa wa cana almuslimiin ilaahay abaalkiinna ha idin siiyo aakharo halganka aad kula jirtaan cadowga iyo difaaca aad muslimiinta difaacaysaan daraaddiis waxaad tihiin haddaad tihiin mujaahidiinta kuwa ilaaliya diinta nafta maalka iyo sharafta dadka muslimiinta ah waxaad ka hortaagantihiin cadowga allaah oo ku soo duulay inuu diintooda beddelo naftooda dilo maalkooda qaato sharaftooda ku tunto mujaahidiintu waxay u taagan yihiin maqaasidu shariica ama shanta arrimood oo diinta islaamka ama shareecadu ay ilaalisay oo ah diinta in la ilaaliyo dadka diintooda naftooda in la ilaaliyo maalkooda in loo ilaaliyo cirdigooda iyo sharaftooda in loo ilaaliyo caqligooda in loo ilaaliyo waxaa ku waajiba dadka muslimiintaa meelay joogaanba inay mujaahidiinta isgarab taagaan oo ay isu garab taagaan naf iyo maal intaba sida nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum af iyo adin iyo anfacaba in mujaahidiinta lala garab istaago qof walba wixii kor uu la garab istaago ha ka shakina mujaahidiintu inay guulaysan doonaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waina jundanaa lahum alghaalibuun innaa lanansuru rusulanaa waaladiina aamanuu fi alxayaati addunyaa wa yowma yaquumu alashhaad wa qaala tacaala waman yatawala allaha warasuulahu waaladiina aamanuu faina xisba allaahi hum alghaalibuun wabillaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu